وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا هل الأمر بالشيء نهي عن ضده أمرك wax la isfaraa ma waxa weeye nahyin la iska nahiyayo didkii usluub istifaameed buu ula yimi mana ahayn dee sheekhi matniga lahaa juweyni ee waxa ay tahay cinwaankan ama dee tan tarjamadani shaarixa tarjamadiisii kale istifaamtana wuxuu u keenay usluub istifaameed oo u jasmin waayey sida matnigaba kuba sugan ee matniga uu jasmiyeybe oo aqoon dhowra ayaa ku sugan oo ahlucilmigu ay leeyihiin oo bal masalan dee barhkoodun aan arki doono insha allahu tacaala dee kolleyna kutubta hadday inoo soo soconayso bal meelo qaarkood niqaashkoodna ay noo dambeyn doonto tan buu u dhigtay oo uu jasmin waayey sababtu aqwaasha jirta iyo culimmada qaarkood oo leh ma aha taas daraaddeed buu u jasmin waayey laakiin matniga waa kan hadalkiisii wuxuu ihi sheekhi matniga laa raximahu llahu tacaala juweyni waalamru amarka bishayi shay la ysfaro oo wax in lala yimaado oo la sameeyo dee laba fara nahyu nahyi weeye can diddihi shaygaa wixii u didka ahaa la yska nahiyayey oo wixii didkiisa laysu diidaya weeye wanahyu nahyiga can shay cani shayi shay layskaba nahiya ama shaygii layskaba nahiyaana wanahyu cani shayi shaygii nahintii adigu wax layskaba nahiyayeyna amrun amar weeye bididdihi waxaa ama shayga imika layskaba nahiyey wixii didka u ahaa hadduu did keliya leeyeyna mid keliya ee didkaasba hadduu addaad leeyahayna addaadiisii adigu mid ka mid a layskaba waxa weeyaan la is-amrayo oo la doonayo in lala yimaado taasba weyn bal dee kolley sharaxiibaa hadalku inoogu iman doonaa sharaxaan eegi doonaa biidni illaahi tacaala iyadoo inoo horreysay matniga inaan sidiisa usoo sharaxnay ay inoo horreysay ee imika waxba matnigii kuma joogjoogsanayno wuxuu idhi laa khilaafa khilaaf kuma sugna anna siiqata alamri amarka siiqadiisa ifcal ah ifcal iyo dee wixii la midka ahaa mugaayiratun inay ka duwan tahay lisiiqati nahyi nahyiga siiqadiisii laa tafcal iyadu ahayd laa tafcal siday noo dambaysaba oo iyada horta dee khilaaf ma jiro oo waa wax cad buu leeyahay oo go-anoon culimmadu isku khilaafsanayn labada siiqo laba madluul oo kala duwan ama laba macnoo kala duwan inay leeyihiin labadooduna laba siiqoo kala duwan aanay yihiinna ifcal inaanay ahayn laa tafcal laa tafcalna ifcal inaanay ahayn taas iyada khilaaf kama taagna oo ifcal waxay keenaysaa dee ma aha laa tafcal waxay keenaysaa ama macnaheedu ahaa ama si kale haddaan idhaaho siiqadan ifcal ma aha siiqadii laa tafcal caynteedii ma aha waa wax ka duwan taas fa yakuunu lamru marka kol hadday taa tahay fayakuunu alamru amarkii wuxuu noqonayaa bishayi shaygii laysfarayey nahyan nahyin can diddihi didkii layskaba nahiyayo min jihati almacna xagga macnaha oo maaha lafdiga iyo dee inuu la leeyahay siiqadii ifcal lafdigaasi waxa uu yahayba laa tafcal lafdiga ama siiqadaa cayntiisii taa ma aha laakiin xaggii macnahay islaazimayaan waana in wax haddii la isfarana wuxuu waxaasi keenayaa si loo fulinkayo loo fuliyo oo loogu dhaqmo loogu hogaansamo wixii didkiisa ahaa oo laga dheeraado taasuu keeni haddii wax layska nahiyana wixii si loo nahyigii loo fuliyo oo loogu dhaqmo wuxuu keenayaa wixii didkiisa ahaa wax ka mid ah ama isagoo hadduu mid keliya ah in lala yimaado markaa way islaazimayaanoo amarkii ma fulin karayno haddaynaan wixii didkiisa ahaa ka dheeraan nahyigiina ma fulin karayno oo kama dheeraanayno haddaynaan wixii didkiisa ahaa la iman taas weeyo xaggii macnaha iska laasimayaana ma aha lafdigan baa lafdigan ah taas ma aha waana jiraan dee culimada qaarkood qowlkooda u ahaa mausuuliyiinta in siiqadan sida masalan qum haddii laba yidhaaho in dee siiqadaas ay la mid tahay un laa taqcud oo cayntii nahyiga ay noqonayso laakiin taasi waa tan imika uu meesha ka saarayo nahyi candudi min jihati lmacna laa min jihati laf xagga lafdiga laakiin ma aha inaan macnaha ka qaadanayno ama se uu u noqonayo lafdigani lafdigii kale uun uu la mid yahay oo wixii uu keenaye keenayo fadalabu dalabkii lahu tacalluqun waaxidun markuu dalab yahay waxan iyo wax la yska doonayo horta tacalluq keliyuu leeyahay biamrayni laba amar uu ku wada tacalluqo humaa labada amar ficlu shay shaygii oo la sameeyo wixii la ysfarayay kii kalena walkafu joogsi weeye can didihi wixii didkiisa sidii amarkii loo fali karo oo loogu hogaansamo imtisaalkii u dhaco wixii didkiisaa lagaba joogsado fa bictibaari lawali ka hore markaan eegnay ficlu shay huwa amrun amar weeye wa bictibaari thaani kan labaad markaan fiirinay didka ah ee laga joogsanayana huwa nahyu nahyi buu noqonayaa ee waa xagga macnahay islaazimayaan ujeeddadu oo kollay dee imika bal maalan ruuxii lagu yidhi say noo soo socota uskunba xasiloonow la yidhi siqadii amarku waa lafdigaas lafdigana ma aha cayntii iyadoo lagu yidhi laa tataxarak horta ma aha laakiin dee xasiloonidaasi siay u dhacdo amarkaasi uu fulo maxaa taasi keenaysaa sida baabkeenu soo marya maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fa huwa waajibun amarkaas si loogu hogaansamo muxuu keenayaa wixii dee bal maalan didkiisa ahaa inaanu meesha jirin oo laga dheeraado oo xarakadii ah oo uskun dee waxa u cagsigiisa ama didkiisa uu noqonayaa sukuunkii xarakuu noqonaya haddaba sukuunkiisa uu ruuxu u fuliyo ugu hogaansamo amarkaas maxay taasi laasimsanaysaa keenaysaa inaanu xarakadii ka dheeraado bal markaa in siiqadii baa siiqada nafteeda amaha macnuu ee laakiin kuma camal fali karayo ruuxu uma hogaansamayo amarkii haddaanu didkiisii iyada waxa weeye ka dheeraan oo way islaasimayaanoo waa wixii dee bal matalan daruuradiisii baaba ah daruuradii imtisaalka iyo daruuradii fulinta ayaa waxay keenaysaa in wixii cagsigiisa ama didkiisii lagaba dheeraado jaanibkaas buu amarka shayga la ysfaraa wixii kale ee didkiisa ahaa nahyin layska nahiya uu noqonayaa fa idaa qaala lahu hadduu ku yidhaa uskun xasiloonow fa haadaa amrun bisukuuni taasi la siiqa ahaan iyo lafti ahaan waa sukuun baa la ysfaray laakiin nahyu nahyina weeye can didii didkiisii layskaba nahiyayo wa huwa alxarakatu didkuna waa xarakadii qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum fi'atan fahbutuu wadkuruu allaha dadka mu'miniinta ahow markaaad la kulantaan jamaaco gaaladii kaba mida ay silaynayseen fasbutuu sugnaada oo ha ka cararina ee sugnaada oo u jiribdhiga wadkurullaaha ilaahayna xusa marka halkan amarkii muxuu yahay fasbutuuda wey falamru amarkan bisabaati sugnaansho la sugnaado amaama alkufaar laysfaray nahyu nahyi weeye can cadami sabaati layskana xaggii macnuhu ka yahay lafdigu maha kaas laakiin macno ahaan ayaa wuxuu noqonayaa nahyin layskaba nahiyayo can cadami sabaati sugnaansho amaama alkufaari gaalada hortooda iyo markaa dee muwaajaha ay timaado iyo dagaal yimaado inaan la sugnaanin oo laga baqdo nahyin layska nahiyayuu noqonayaa xaggii macnuhu noqonayaa oo dee sabaadkii ma dhacayo oo sabaadkii suurtagalna ma noqonayo imtisaalkaasa asal ahaan ma ansaxayo haddaanay jirin dee cadamu sabaat aanay jirin oo dee waxa weeyaan cadamu sabaat meeshii aan meesi aan laga dheeraan baan ujeedaayo dee taasi aanay meesha kala bixin ama cadamu sabaat aanay jirin sabaadkii baaban ansaxayn saas baa uu yahay amarka wax laysfaraa nahiyin didkii layskaba nahayayo waqad dalla calaa daalika xaggan cadama sabaat oo imika nahyigeeda aan amarkaa kaba qaadanayno waxaaba sariix ahaan uguba yimo ina tusaya qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisii uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu waa suuradda nafteeduna waa aayad ka sii horeysay idaa laqiitum aladiina kafaruu zaxfan falaa tuwalluuhum aladbaar nahyigan dambe dadka mu'miniinta ah waama iimaanku wuxuu ku xasilaye laga helayo iimaan ku sifoobayow idaa laqiitum waa haddaad la kulantaan aladiina kuwii kafaruu gaaloobay zaxfan xaal ay yihiin iyagoo dee urursan iyagoo xaggiinii kusoo siqaya oo dee ay iskaba hor timaadeen markaa zaxfan asalkiisu waa masdare dee kolley waxaan ku awilaynaa macnihii mushtaqa ayuun baaba lagu awili waxaanay mufasiriinta dee qayba ama ay doortaanba zaxfan xaaladani dee markaan mushtaqa kuba awilo inay ka imanayso mafcuulka ah aladiina kafaruu kaba imanayso oo idaa laqiitum aladiina marka aad la kulantaan kuwii kafaruu gaaloobay ama haddaad la kulantaan zaxfan xaal ay yihiin zaaxifiina naxwakum zaxfiguna asalka hore hadduu dabadoo lagu siqo ahaa amase dee waxyaalahan aan lagu alahayn sida masaska iyo beerka kuba socdo socodkoodaas uu ahaaba waxay leeyihiin u dee marka ciidankii badan yahay ee uu urursan yahay oo kale xataa hadduu si xoogla uba socdo dee wuxuu u muuqanayaa si wuxuu aayar u soconayo xaggii budciga mashigayo taas bay tahay kolleyna dee waa waqtiyada hore hagaag laysu qaabilaye labada ruux ay toos isu qaabilayeen waqtiyadeennan ay dhacday inaan laysuba muuqan hubka ee dhici karta in beerka laysugu soo siqo dee waaba caadi buu noqonayaa zaxfigu sidii bal ayaabuu noqonayaa haddaba in markaa ay kuwaa la kulantaan ee ujeeddadu dagaal iskaga hor timaadaan ee isku soo dhowaataan falaa tuwalluuhum aladbaara dabooyinka ha u jeedinina waa halkan eeg markii hore fasbutuuba amarkii ahaa waxaanan winayde macnahan iminka aynu haynana taasi ay keenaysaa amar haba noqoto bisabaate wixii didkiisa ahaa ee cadama sabaat ha nahiyin layska nahiyey nahyigii waxaan idhi waa istilzaam taasi ee maaha siiqada lafdigan inuu inoo keenayo macnaha xagga aan laazimayay taa hore ee si loogu camalfalo loogu hogaansamo sabaadkii aanu suurtagalba ahayn haddaan cadama sabaad iman ayay aayadan kalena caddaysay oo aata nahyi ahaan u timi oo falaa tuwallahum ladbaara wa misaalba aydan misaalkiisu kan aan ayna dee aydan noqode waxaaba weeye alamru bilqiyaami amarka laysfaray istaag la istaaga fi salaati salaada dhexdeedu oo waxaa layihi idaa qum dee markaa salaadii ina waqumu lilaahi qaantiin ba adugu bal waxay layna amray inaan istaagno salaadii faradkahayd bal taagni aan ku tukano ruuxii karayay weeye haddaba amarkii taasi nahyu nahyin weeye can didihi didkiisii layskaba nahiyayo qiyaamna maxaa u did ahaa wixii aan qiyaam ahayn wahuwa aljuluusu fadhigiiba weeye dee adugu juluuskiiyo dee qaybo kaleo inoo yar dambeeyaba fa idaa jalasa hadduu fadhiisto shaksigu min qiyaami taagnidiisii uu ka fadhiisto asnaaa salaati alfardi salaada faradkaa dhexdeeda camdan xaalu yahay mid u qastayo oo dee taas geeskan ligayri cudrin waa is-ilow maa umuu fadhiisan waa wax ku qasbay maba jiraan waa camdi weliba ligayri cudrin cudurdaar la-aan oo ruux dee taagnaan karayaba weeye badalat salaatuhu salaadiisii way buraysaa lianna amrahu bilqiyaami amarkan la amray salaada dhexdeeda ee faradka markaanu cudurdaar lahayn inuu taagni intii la taagnaanayay taagnaadu ku tukadaa nahyun lahu cani iljuluusi waa nahyin loo diidayo oo inuu fadhiisto loo diidayo dee markaa amarkii kumuu camal falin uma hogaansamin kol haddii juluuskii lagaba helay baltaaba wey bal taasi waa xaggii amarka waana dee kol haddii amarkii aan ogaanay nahyiguna waa la mid une wanahyu nahyin cani shayi shaygii layskaba nahiyaa amrun amar weeye bididihi didkiisa lays amrayo min jihati almacnaa xagga macnaha oo wuxuu adigu min jihati almacnaa kaga ixtiraasayaa dee kolley qowl labaadna waa jiraa baanu leenay oo leh siiqadan amarku caynteeda uunbaa siiqadii nahyiga ama siiqada nahyigu lafdigan baaba wuxuu yahay dee lafdigii kaluunbaabuu la mid yahay markaa taasi iyadu waxay leeyihiin may arrinku kaa maaha laakiin nahyigii si loo fuliyo waxay keenaysaa oo wixii looga dheeraado wax dadkiisii oo lagu shuqloomo lala yimaado amarkii si loogu hogaansamo oo imtisaalkii u dhaco taas baa waxay islaasimsanaysaa oo iltizaam baabkii ama lusuum baabkii iyo daruuro ahaan in wax dee didkiisii ahaa markaa wixii didkiisa aan laga helin oo laga fogaado bal markaa xaggii macnaha ayuu amar didkiisa laysfaraya yahay laa min jihati lafdi laakiin xagga lafdiga maaha fa idaa qaala lahu haddii uu qaa'il yidhaahaba uu shaksi ku yidhaah laa tataxarak laa tataxarak uu yidhaaho in oo qayl fahaada kaasi horta lafdi ahaan markaynu eegno lafdiga nahyun can itaxaruki waa nahyin layskaba nahiy iyo dhaqdhaqaaq iyo taxaruk laakiin xagga macnaha amrun amar weeye bididdihi taxaruga didkiisii laysfarayo wahuwa sukuunu xasiloonida weeye waxaana weeye bal markaa taas de haddii wax layskaba nahiyo hadduu wuxuu did keliya lahaa didkiisii waa lays amraya in lalaba yimaado hadduu laakiin adood mutacadidaa leeyahay iyada markaa mid ka mida ayuunbaaba laysfarayaa xaggii macnaha oo de markii lama wada iman kare laakiin mid ka mida adoodii inuu laba yimaado taasba weeye marka amarka shayga laysfara uu nahyi can didkii noqonayaana waa markuu amarku shay mucayana sida dee misaaladan inoo misaaliye yahay haddii wixii laysfarayba uu ahaa shay mutacadida mid ka mida ayaa laysfaray sida dee ikhtisaasha kafaarada ee dhowr shay ruuxu uu kala dooranayo ama waxaaba la amray dee markaasi dee mid ka mida laga doonayo haddaba khisaashii kafaarada mid ka mida haddii laba amro la idhaha ictiq raqabatan oo kaloo amarka kuba yimaado taasi kolley waayo waajibkii ama wuxuu ahaa shay mutacadida mid ka mid ahoo taasi ma noqonayso nahyin layskaba nahayayo wixii cidqiga didkiisa waa cidqi la-aan aan cidqi la-aan ahaa layskaba nahayayo taasoo macnaa dee marka horeba wixii laysfarayay axad buu ahaa ka dhaxeeya saddex shay iminkana haddii midkood laysfaro ee waxaweye nahyigu wuxuu noqonayaa wixii macaadee axadkaa daa'irka ah ee saddexdaa kaba dhexeeya wixii aan ahayn unbuu noqone laakiin kan mucayankaa didkii ma noqonayo kolley markan ay leeyihiin amarka shay laysfaraa waa nahyun can diddi waa marka shaygu shay mucayana ahaa marka hore ee hadduu yahay shayga iska mubhamkaa ama khisaal dhowra mid ka midaba ah iyada taas baabkan ma noqonayso marka wuxuu ihi walamru amarka bishayi shay laysfaraa nahyun can jamiic waa adigu tii uu dhameeyey laakiin farqi u yar dhexeeya amarka iyo nahyiga halkan ugu dhexeeyu inoo sheegayaa sheekhu marka wuxuu ihi walamru amarka bishayi shay la imaatinkiisa laysfaraa nahyun nahyi nahyun nahyi weeye can jamiici addaadihi addaadiisii dhammaanteed layskaba nahiyayo faidaa qaala lahu hadduu ku yidhaaho qum kac uu yidhaaho faina lahu addaadan lafdigan qum ama qiyaamka addaad buu leeyahay oo min qucuudin fadhi ah wa rukuucin rukuuca wa sujuudin sujuud ah wadijaacin jiibsi ah wa huwa manhiyun can daalika kullihi waxaasoo dhan waa loo diidaya oo macnuhu waxa weeyaan haddii imika shay laysfaro aan idhaahnana amarkaa shayga laysfaray wuxuu nahyi ka yayo didkiisii kaban yahay hadduu wuxuu did keliya lahaa iyada ishkaal ma jiro oo dee didkii baa lagaba dheeraanaya laakiin hadduu shay keliya aanu did ahayne dhowr did uu leeyahay dee si amarkii loo fuliyo imtisaalkii dhabtaa uu dhaco wixii addaadiis ahaay oo dhan nahyin layskaba nahiyaa macnuu noqonayaayo waa in laga wada dheeraado oo imika hadduu dee fadhi laba yimaado amarkii umuu hogaansamin hadduu rukuuco amarkii imtisaalkii ma jiro hadduu sujuudo imtisaalkii ma jiro hadduu jiibsado imtisaalkii ma jiro marka wixii did ahaa ee u did ahaayee mutacadid ba ahaayee amarkani lahaa ama si waxaan la isfarayaa oo dhan in laga wada dheeraaday noqon taasi waa xagga amarka nahyigu waa ka duwan yahay wanahyu nahyiga cani shay shay layskaba nahiyaa amrun amar weeye biaxadi addaadihi wixii u didka ahaa mid ka mida la ysfarayo marka taasna maxay noqonaysaa haddii wax laysu diido hadduu waxaasi did keliya lahaa sida imika waxaa la yidhi laa tataxarak maxaa u dida sukuun baa u did ah kaas waa nahyin layska nahiyayo ama amar laysfarayo sukuun buu noqon waayo isagu did keliyu leeyahy isagana ishkaal ma jiro laakiin haddii uu waxani imika layska nahiyey uu dhowr did leeyahay dee ruuxu mar keliya wixii dhowrkii ma wada samayn karo nahyigii ama intihihina inaan wixii laga dheeraado uun oo addaadiisii mid ka mida uun lagu shuqloomo ayuu keenayaa marka waxay noqonaysaa in amar laysamrayo xaggii macnaa wixii lafdigaa ama waxaan laysamrayo u didkaa mid ka mida lalaba yimaado markaa misaalkii hore haddaan dib ugu laabanno fanahyu can ilqiyaami nahyintii qiyaam layskaba nahiye ruuxii lagu yidhi laa taqum eeg ha istaagin baa lagu yidhi waa nahyi amrun amar weeye bi waaxidin mid la farayo min addaadihi addaaddiisii kaba mid ah oo min alqucuudi fadhiga wiildijaaci iyo wagayrihima gayrkood oo iyada waxa weeyaan kol haddii lagu yidhi laa taqum dee hadduu fadhiisto eeg nahyigii waa u hoggaansamay haddii uu jiifsado nahyigii waa u hoggaansamay hadduu rukuuco ama sujuudo qiyaam meeshii lamu iman nahyigii waa u hogaansamayo haddaba wixii addaad ahaa ee uu lahaa mid ka mida uunoo lala yimaado ayuu noqonaya dee imtisaalkii in ahayd waxaan in laga dheeraado ama alintihaam dalika shay mid ka miduu inoogu xasilaya laakiin amarka hadday noqoto dee qiyaam baa la doonayay marka haddii aan qiyaamkii la helin waxaan kale didka u ahaaye la helay ku doonahaba noqdee imtisaalkii ma jiro marka amarku hadduu leeyahay adaad mutacadida ah adaadii oo dhan in laga wada dheeraaday noqonaysaa si amarkii loogu hogaansamo amaa nahyigu hadduu adaad mutacadida a lahaa mid ka mida un in ruuxii laga helo si intihihii iyo ka joogsigii ama nahyigii oo loo dirmay uu dhaco weeye waa lixusuuli limtihaali u hogaansankan amar nahyigii loo hogaansamee lagu dhaqmay xusuulkiisa oo xasilaya bidalika alwaaxidi kaa keliya waclam waxaad ogaataa buu yihi ana hadihi lmasalata masaladani min almasaa'ili masaa-isha ayay kaba mid tahay allatii masaa-ishaas oo kasurat fiiha ay badnaatay aaraau lusuuliyiina nimanka usuuliyiinta aaraadood iyo fuqahaai fuqahada watanawucat ay kala baydhbaydhoy kala dunaatay noocay noqotay madaahibu madaahibtoodii oo dee malaa inta ugu mashhuursani waa saddex qowl oo ah midi waa lafdigan ama amarka shay laysfaraa siiqa ahaan buu ku yahay cayntii nahyiga wax layskaba nahiyayo didkii layskaba nahiyayo taasi waa mid midna waa macnahan imika aan kaba soo baxnay uu isagu yar bastiiyey oo ah maaha siiqadani siiqadii kale caynteede laakiin iltizaamkii ama imtisaalkii daruuradiisiibaa wuxuu keenaya haddii waxii laysfaray inuu dee wixii dadkiisii ahaa ka dheeraado wixii layska nahayeyna wixii dadkiisaa kuba shuqloomuu laba yimaado soo waa wax islaazimaya oo waxay noqon baaba laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun baabkeedii bay noqonaysaa kolle qowlka saddexaadna waxa weeyaan inaan lafdigan ama amarka shay laysfarayaa nahyu didkii asal ahaan maba aha oo macnaa waxda ka dhexeeyaa ma jiraan kana waa amar kana waa nahyi oo kale bal dee juwayni bay qowlkaa u tiiriyaan kitaabkeennana waa tan aan aragno aada u mashhuurkee shuhroobay waqtigiisi laga bilaabay ilaa maanta inuu tan qorayba ee laakiin waa maan hubsan inuu sidaa kuba yidhi kitaabkiisan weyn ee burhaan laba yidhaaho dee waan hayaabee laakiin waanan hubsan waxa weeyaan se way u tiiriyaan qolooyinkay u tiiriyaan duwayn iyo tilmidkiisii khazaali iyo qolooyin kale baa qowlkaa kala umida bal aqwaashaasaa jira meesha hadalkoodna waa batay niqaashka iyo waxyaalaha meelahana waa batay kolley ishkaalaadkaana waa ishkaalaad meelo kale kaba yimi ayaa masalada kanaa dhici karta oo dee nin kacbi la yidhaah iyo ishkaalaad uu la yimi waclam waxaad ogaataan waa yimi wasawaabu qowlka sawaabkii fiiha masaladan dhexdeeda maa qararahu shaykhulislaam ibnu taymiya wixii uu qariray weeye iyo wa tilmiduhu tilmiidkiisa ibnulqayimi warajaxa uu raajax yeelaynaa shanqiidiyu shanqiidi raxima allahu ljamiica alla dhammaan ha u wada naxariistee oo maxay ah saddexdooduba meelahay hadalladoodu ku sugan yihiin waa kaa idiin qore xagga hoose idinkuba qore ana alamra bishay amarka shay laysfarayaa laysa ma anin huwa isagu cayno nahyi nahyiga cayntiisii candidii waana umuurihii aan soo sharxayna un walaakinahu yastalzimu laakiin xaggii macnaha waasaxo nahyi buu ka noqonayaa ee uu laasimsanayaa lianna dalaba shay shayga dalabkiisa ama shaygan oo la dalbo laysfaraa waa dalabun lahu bidaati horta waa dalab isaga cayntiisii la dalbayo waa mid iyo walimaakii huwa isagu min daruuratihi waa daruurati lityaani bihi weeye la imaatinka wixii lala yimaadee loo dirmee loo hogaansamo daruuradiisa ah bilusuumi laasimid uu ka laasimayo daraaddeedoo dee wixii lalama iman karayo haddaan waxaa kale aanu dee uu ruuxu aanu kuma sugnaanin kaasna dalab buu u yahay oo isagiina cayn ahaantiisii baa layska dalbayaa wixii dee isaga la imaatinkiisani uu ku sugnaanayay haddii aan isagii lalaba iman aan dhab ahaan imtisaalkii aanu u dhacahayna dalab la dalbay buu noqonayaa min baabi maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun fa qowluka qowlkaaga aad tidhi uskun yastalzimu wuxuu laasimsanayaa nahyaka nahyigaagii canilxarakati xarakada aada u diidaysay ciddii addee qowlkaa kuba lahayd لأن المأmuura bih cidii waxaan la faray ee sukuunka la faray laa yumkinu ama meye lamuura bih m waa id waxaan laysfaray ee ah sukuunkii mamuura bih waa wixii laysfaray sukuunka ah laa yumkinu ma suurtogeliyo wujuudu yeritaankiisa la helo maca tarabusi bididih iyadoo didkii laguma suganyaho xarakadii ay jirto isagii baan la helahayn wanahyu can shay nahyiga shay layskaba nahyaana yastalzimu lamra bididi wuxuu laasimsanayaa keenayaaba amar laysfaray isaga didkii lianna nahya nahyiga can shay shay layskaba nahyaa dalabun litarki horta bidaat waa isagii oo la dalbaya in laga taga cayn ahaantiisan taasi waa mid maxaa kaloo iyadun dalab ay utahay walificli maakii ay wa dalabun dalabna weeye lificli maakii samayntiisa la sameeyo huwa isagu waa maagay kulaami huwa min daruurati tarki tarkigan daruuradiisa ahaa bilusuumi istilzaam xaggii uguba ahaa fa qowluka qowlkaagii aad tidhi laa tataxarak bal markaa yastalzimu wuxuu laasimsanayaa oo uu isagii dee inay si uu dhab ahaan loo helaba laa tataxarakti amraka amarkaagii bisukuuni xasilooni aada faraysay lianna almanhiya canhu waxaan laysuba diiday ee xarakada ahaa laa yumkinu suurtagal maaha oo ma suurtogeliyo wujuudu helitaankiisa la helo maca talabusi bididi iyadoo didkii oo xarakadii markaas waxa weeyaan didkii lagu shuqlooyo xarakadii ah bal markaas sukun baa markaa marka dee uu ruuxu xasilo ayaa nahyigiina uu noqonayaa mid xaqiiqooba kaa kalena marka bal matalan uskun markii lagu yidhi markuu xarakadii kaba joogsado ee uu ka dheeraado oo ayuu markaa noqonayaa amarkii mid la fuliyo loo hogaansamay kolley masalada wa iska caddaan filaya annahyi nahyigii ayuu mabxadkiisii bal amarkiibuan ka soo baxnay nahyigii baa halkana inoogaba bilaabmaya markaa qaybo qaarkood waa iskaga mid oo iska shabahayaan xagga tacriifka dee hayar kala dunaadeena laakiin sharaxaan oo umuraa xataa shaarixu kuma laamayeen oo amarkii kuba soo maray ee uu ku sooba sharxay wanahyu nahyigu istidcaau tarki ka tag waxa weeyaan wax laga tago oo la dalbaa la yidhaa bilqowli qowl lagu dalbo miman shaksi xaggiina laga dalbo tarkiga huwa isagu shaksigaasi duunahu ka naahiga ah ee istidcahani xaggiisa uu ka soo fulayo ka hooseeya xaggii rutbada uga hooseeya calaa sabiili lwujuubi wujuub dariiqiina loo dalbo wujuubku halkani waa wujuubu tarki hadduu halkii wujuubkii hore ahaa wujuubu lficl kani waa wujuubu tarki oo waa ka tegid laga tago waxaas dee inay lagama maarmaan tahay oy laasim tahay dee nahyigu inay taxriim buu keenayaa dariiqiina loo dalbo taas baa la yidhaha tacriifkani waa tacriifkii aynu kuba soo marnay halkii amarka dee halkan in yarunbay ku halkan oo istidcaau tarki wii kaasna istidcaau lficli unbaabu ahaa inta kale waaba iska mid oo waa wixii aynu bal markaa sharaxaan iyo wixii loogaba jeeda iyo miman huwa duunahu wixan ay ujeedadu tahay iyo halkii waa hadalkii akhdari noo soo naqlinaya mudnaq sullamka uu kaba soo naqlinaya beydkii iyo awaamirtu waxay u kala baxayso bal matalan dee in iltimaas iyo bal matalan dee taas ti iyadu bal amarka la odhanayay iyo duco iyo waxyaalihii waa wixiiba halkan soo wada noqonaya un baabkeedii ama inta aynu hore ugu soo marray laakiin wixii u dheeraatan way wayadullu waxaanu tilmaamayaa oo ina tusayaa nahyigii keenaya calaa fasaadi lmanhiyi canhu wixii laysu diiday ee manhiyu canhigu ahaa fasaadkii oo bal masalan waxaan manhiyu canhiga ee laysu diiday hadduu yahay cibaado cibaadadaasi ma ansaxayso weeye hadduu mucaamalo yahayna mucaamaladaa aahaartii kama ratimayso beeci ma ansaxaya isaguna ama wixii la midkaayo aahaartii ay kaba mid ahayd naqlal milkiya iyo dee umuurahaasi ma dhacayso oo wax dee bal markaa inay tahay in lagu laga kala noqday noqonaysaa oo wuxuu keenayaa waxaan manhigee laysu diiday fasaadkiisa iyo inaanu ansaxayn ama cibaado ha noqdo ama mucaamalo ha noqdo kol haddii nahyi sharci uu kuba yimi wataridu way soo arooreysaayo siiqatu lamri siiqadii amarku way timaadaa walxaal almuraadu bihi waxaa looga jeedaa al-ibaaxatu bannayn uu yahay aw itahdiidu tahdiid iyo hadidid ama guulguul iyo taasba uu yahay aw itaswiyatu ama simid laba amar la leeyahay dee kan iyo kaasi waa isku mid unoo simidda wax la simaya uu yahay aw itakwiinu ahaysiin oo alijaadu shay bisurca bal taasba isaguu yahay bay ku yimaadaan kolley intan dee casharka qeyb unbaa inoo iman doonto qeybta kale kuma wada gaari doona inaan wada sharaxno xagga shaarixa walow aanu hadalka dheeraynayno amarkii ayay dee umuure iskaba shabahayeenoo taas uu iska koobnaan doono laakiin horeynu u soo maray siiqadan amarku in asalkeedu uu yahay waxaa lagu xambaarayaa wujuub uu yahay in dee daliil meeshii yimaadiyo qariina ay timaado in macno kale ay leedahay oon wujuubkii ahayn oo ama ibaaxo ah ama dee nadbiye aan sunanimo ah ama wax kaleba inay taas tahay mayo horreyntaa u soo maray iyadoo taa uu inoo soo sheegay markii hore ayaa imika halkan wuxuu soo celiyey uun bal marka waxyaalaha dee qariina keenaysa ama daliilba kaleaynu kaba qaadanaynaayo macnaha inoo faa'iideeyee siiqada amarku markii hore uu ina soo yidhi wujuub bay kuba timaadaa haddii aan dee daliil keenin in macno kale loogama jeedo bal macaanida kale u timaado kolley hadal takraara maaha ama hadal uu soo celiyay maa taas waa macnahan asalka u ah waa laga tegi karaa haddii daliil loo helo bal macaanidii laakiin kale ay bal ku imanaysay ku soo arooreysay ayuu midhaan halkan kaba taabtay laakiin kolley casharka saakeyntaa kuma gaadhina ka berri bay nooguba iman insha allah haddii aan la idhaha annahyu istidcaau tarki ka tag wax laga tago bilqowli hadal ma istidcaau tarki ka tag wax laga taga dalab la dalbaa la yidhaha bilqowli hadal lagu dalbo qowlkan hore saynu amarka ugu soo maray dee ishaaradiiyo waxyaalahaasay kaga ixtiraazayaan oo dee markaas oo markan dee wixii waa lagu dhawaaqayaa la leeyahayba laa tafcal kada minman shaksina lagaba dalbo huwa isagu duunahu kan isagu naahiga ah ee nahyigani ka soo fulayo ka hooseeya calaa sabiili wujuubi wujuub oo ah maanta waa wujuubu tarkiye wujuub sabiilkiina loo dalbo ah wixii in laga dheeraado dee si markaa laasimiyadu ay taasi tahay haddaba waa sharxu tacriifi tacriifkan waa tacriifka uu imika matiga inoogu yaal sharaxiisa yustafaadu waxaa laga faa'iideysanayaa mima taqadama fii sharxi tacriif alamri halkaa dib ugu laabma sharaxi waayo umuurahaas uu soo sharxay mid mid buu u taabtay macnihiina halkan buu imanayaa waxay ku kala duwan yihiin mid kasta waa istidcaawa ku sugan yahe ka horena ficil baa la dalbaya kana ka tegid baa la dalbaya ama umuuraha kale waa iskaga mid wujuubka kaa hore ku sugnaa waa wujuub lficli buu ah kana waa wujuubu tarki wa qowluhu calaa sabiili wujuub ay wujuubi tarki wahada lqaydu qeydkan ah calaa sabiili lwujuub wuxuu u sugnaaday liikhraaji siiqati siiqada saaritaankeedii almustacmalati fi lkaraaha siiqadii dee iyadoy nahyi tahay loo isticmaalay karaaho taas buu meesha kaba saaraya oo kaba bixinaya qeydkana calaa sabiili lwujuub dee nahyiga asalkiisa taase welinahyi nahyiga haddaba siiqatun waaxida siiqo keliya u sugnaatay hiya almudaaricu waxaana weeye wahiya siiqadaasi almudaaricu mudaarica ficilka mudaaric almaqruunu bilaa'i naahiya la xidhiidhsaday la socday gashay laadii naahiyada ahayd horta siiqada uu asal ahaan u leeyahay nahyigu waa siiqadaas waa ficilka mudaaric ee laa naahiya ay kaba horeyso laa tafcal kada ama laa tafcalu kada laa tuwallu falaa tuwalluuhum ladbaar taasba weye ka qowlihi tacaala walaa taqrabu zinaa waqad taasi waa midoo horta waa asal ahaan siiqada iyada uu leeyahay si aynu amarkaba ku soo marray siiqadiisu inay tahay ifcal iyo wixii la midkaha ifcalo iyo ifcalayo bal taas ay tahay tanna siiqada nahyiga asalka wihi waa taas waqad yustafaadu laakiin in la faa'iidaystaa la arkaa nahyi nahyigii bikayri hadihi siiqati oo macnaa waxaan in la isu diidayo ama waxani aanu banaanaynba siiqo aan tan ahayn laa tafcal siiqo aan ahayn in laga faa'iidaystaa dhacda oo laba arkaad wadaalika mithlu ljumali waxaaba weeye kuwaasi jumlooyinkii alkhabariyati khabariga ahayd allatii macnaa aan ahaynay tani waa siiqo nahyo waa inshaaye khabari ma aha waa jumlooyinkii intay khabariba ahaayeen laakiin allatii jumlooyinkaasoo waradad soo aroortay bilafdi taxriimi taxriim lafdigii ku soo aroortay ka qowlihi tacaala xurimat calaykum ummuhaatukum waxaa laydinka xarimay hooyooyinkiin siiqa nahyi halkan kuma sugnaa siiqadii nooma taalo maxaan ka qaadanaynaa nahyigii iyo taxriimkii oo dee waxaan in lagaba dheeraado xaaraam yahay oo jumladna waa jumlo khabariye jumlo inshaaiya maa waxaa ka taga laynaama laha waxaa sameeye waa laydinka xarimo rabbi baa idinkaba xarimay weeye markaa tan oo kale iyadoonay siiqadii ku sugnayn baan ka qaadanaynaa dee nahyigii ama nahyi halkan uu inoo faa'iideynaya bal nahyi aad u adag bay inoo faa'iideynaysaabe aw nafyi lxilli amase ku soo arortay nafyi lxilli iyo lafdinaha iyo intiiba bilafdi taxriimi bay ku cadfan tahay wa wadalika mithlu ljumali alkhabariyati alatii waradat bilafdi taxriim aw waradat soo aroortay binafyi lxilli xalaalnimo anfinteed waxaas inaan u banaanayn ka qowlihi tacaala laa yaxilu lakum xalaal idinma aha an tarisu nisaa karahan dumarkii inaad dhaxashaan dee qasab idinku siay dee jaahiliyadu ahayd oo bal maalan dee waxa weya dumarka saa looga dhexli jiray oo ama aanay doon ahayn laguma qasbi jiray si haddii lagaba dhintoo kale lahayn jiroo guurkii looba dili jiray ilaa dee ay saa ku dhintaan xoolohoodii laba qaato an tarisu nisaa karahan marka laa yaxilu lakum idinma banaane waa jumlo khabariya ah oo waxa weya waa warimid laba waramayo laakiin nafyul xilli baa ku sugan iyadana nahyigii tan waan kaba faa'iidaysanaynaa aw lafdinaha amase ku soo arortay mithlu ljumali alkhabariyati alatii waradat bilafdi nahaa lafdiga nahaa uu nahiyey oo kale ama nahaytukum iyo adigu dee guud ahaan wixii lafdigaas iyo la midka ahaa ka xadiisi abi saciidin radia allahu canhu qaala nahaa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay uu nahiyey can sawmi yowmi alfidri wa yowmi naxri dee umuuro kale oo dee waxa weyaan weliba intan kuma koobna intan kuma koobnee dee siiqooyin kale on ka faa'iidaysanayna nahyigii baa jiro saddexdani ay kaba mid yihiin iyadoona siiqadii nahyiga asliga ahayd kuma sugnayna oo aan kaba qaadanayna taxriimkii iyo wixii aan kaba qaadanaynay ay inoo faa'iideynaysay siiqadii laa tafcal ay inoo faa'iideynaysay qowluhu calaa sabiili lwujuub iclam waxaad ogaataa ana siiqata nahyi siiqada nahyigu cinda alidlaaqi watajarudi buu can ilqariina marka la idlaaqo ay ka darladahay qariino tabtadi amrayna laba amar bay keenaysaa waasan amarkii kuba soo maray oo haddii dee qariina ay jirto ama wax kale qayd uu laba socdo tii baa lagu camal falayaa wixii qariinadaasi ay keenaysaa lagu xambaaraya laakiin markay siiqadii oonay waxba la socnay ay timaado oo bal maalan dee saaimaka walaa taqrabu zina waa siiqadaas cad ee aanay mudlaqa ahaynay wax imika qariino oo kaleo macno kale loogu fasira aanay laba socon markay taas timaado taqtadi amrayna laba amar bay keenaysaa alawalu ka hore taxriimulmanhiyi canhu waxaa laysuba diiday ee siiqadaa nahyigu ay kuba timi inuu xaaraam yahay wa huwa macnaa qowli lmusanifi calaa sabiili lwujuub musanifka qowlkiisa inuu yihi calaa sabiili lwujuub aan nidhi wa calaa sabiili wujuubi tarki waa ka tegid wixii laga tegayo laga dheeraanayo weliba ay tahay waajibnimadkeedtaas tarkigaas dariiqibay aad kuba imanaysaa waa macnuhu keenayo waa wixii inuu xaaraam yahay dee wixii xaaraamtaana in laga dheeraadaa waajib weeye ay wujuubi tarki wa min laazimi wujuubi tarki buuli haddaba ka tagga waxaan laga tegayo ee dee wujuubkiisa uu waajib yahay waxa ka dhalanaya waxaa ka mid ah taxriimulmanhiyi canhu wey oo kol haddii wixii in laga tagaa ay waajib noqotay macnuhu markaa muxuu noqonayaa waxaasi waa xaaraam wahada biitifaaqi alaimati alarbaca imaamyadii afarta ahayd tani isku waafiqeed weeye ujeedadu siiqada nahyigu markay timaadee ay dee qariina aanay la socon macno kale oo karaahaya waxyaala aanuguba xambaarnaa inay keenayso wuxuu inuu xaaraam yahay taas waa waxay iskuba waafaqsayiinoo taasi waa macnaha hore macnihii labaad waljumhuuru macnihii labaad uu dambeeyaa waljumhuuru jumhuuru lculamaana waxa culimmada intooda badanna calaa ana nahya nahyigu yaqtadii inuu keenayo weeye atakraara takraar uu keenayo iyo walfawra fawrba uu keenayo oo dee kolley maa xanfilaya khilaafka halkan dee khilaaf iska yar fog buu noqonayaaye waxay jumhuuru culamaana qabaan nahyigu muxuu keenayaa takraar buu keenayaa waxaa kaluu keenayaa fawriyuu keenayaa labada arrimoodba amarkii baynu ku soo maray waxaanay doorteenaynu soo marray raajax yeeleen bal ta hore soo juweyne horta labadaba dee jaanib buu raajax yeeleen amarku markuu mujarad yahay uu qariino ka mujarad yahay takraar inaanu faa'iideynahayn ee ay looga jeedo uun iijaadu asli ficli uun bal taas loogama jeedo haddii mar lala yimaadana waana loo hogaansamay oo wixii markaa ka siyaadsanay in daliilkeena mooyaane siiqadu sideeda uma keenayso oo takraar ma keenaynu soo maray waxaa kaloo ynu soo maray iyadoo isku khilaafsanaayeen taas juweyn iyo dee rag kale ay qabaanna dee waxa weeyaan inaanu fawriyo keenahayn amarku markuu mujarad yahay uu qariino mujarad kaba yahay waxaynu dee imika la doonayo wixii imika in la sameeyo ama mar dambe la sameeya taasi aanay la socon indee haddii mar hore la sameeye haddii mar dambe la sameeyaba waa loo hogaansamaya waanay ka gudaysaayo fawriye inaanu keenayn dee ciddii fawriye inuu keenayay qabtayna ee uu shashaarixuna raajax yeelayay ama dee kollayna adilo kala duwana ay raajax yeelaysayna waynu soo maray laakiin nahyigu labada suuraba iyada khilaafkaasi kuma jiro takraar buu keenayaayo dee wuxuu takraar u keenayaa in haddii uu imika zinadii oo kale walaa taqrabu zina baa len ruux hadduu mar ka dheeraado hadhow mar dambe sameeya nahyigii u dirmay ma aha ee waa in dee si joogto ah looga dheeraado ayay taasi waa mid xagga fawriye inuu keenayana marka markii nahyigu soo fulaba si saxaabaduba markii fahal antum muntahuuna ay timi ee khamradii loo diiday intahayna ayaa rabbi ay yidhaahdeen markiiba xataa waxay gacanta ku hayeen anay u cabin ay u daadiyeen oo kale in markaaba laga dheeraadana oo waqtigi markiiba loo hogaansamana uu keenaya haddii labadaa xaal ay dhici weydo imtisaalki ma jiro oo dee waxa weeyaan haddii muddo inta lasii wato mar dambe markaa la yidhaha waan iska daynaynaane looma dirmin nahyigii haddii wixii dee waxa weeyaan aan mar kastaba laga dheeraan oo xaalo kastaba aan looga dheeraanna nahyigii lama fulin faidaa naha sharcu sharcigu hadduu nahyo can shayin shay wajabat waxa waajiba almubaadaratu in loo degdego bitarki ka tegiisa wa allaa yufca taasi waxa weeyaan waa fawriyadii walaa yufcala inaan la samayn almanhiyu canhu wixii laysu diiday fii ayi waqti min alawqaati waqti awqaada ka midana inaan laba samayn qaala tacaala wamaa aataakum alrasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu wuxuu idinka nahiyo fantahu ka joogsada macnaa faraa ka qaada weeye faraa ka qaadkuna wuxuu keenayaa fawriye iyo dee markaa takraar buu keeni faamara allahu tacaala ilaahay wuxuu amray bilintihaai joogsi cani ilmanhiyi canhu wixii laysu diiday laga joogsado fayakuunu lintihaau waajiban intihaasi muxuu noqon waajib buu noqonayaa lianna almra yaqtadi lwujuuba fantahu waa amare kamaa taqadam yaquulu limaamu shaaficiyu raximah llahu tacaala imaam shaafici ayaa wuxuu yihi hadalkana waa ka dee umka halkuu kagaba sugan yahay inoo soo naqlinaya kolley kitaabuu ku magacaabay kitaabu sifati nahy oo dee mujaladka uguba dambeeya ama dee mujaladkaa dambe waayo mujaladka kasii dambeeya kolle waa mukhtasarkii musani weeye qaybihii um kaba koobnaa mujaladkaan odhanayno waa uba dambeeya kuba sugan istixsaanka un horti oo waaba laba safxo ah dee dabcadii hore ee dee markaa kolley haddii malhagaaga loo madbaciyo intaa ay ka badnaan lahaydbe uu kaga hadlay nahyiga iyo bal sifadiisa iyo umuuro nahyiga kuba tacalluqsan ayuu bilowyadiisa hadalkan kuba yidhi wuxuu yihi aslu nahyi min rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam nahyiga rasuulka ilaahay xaggiisa ka soo fulay asalkiisu waxa weeye anna kula maa nahaa canhu waxla wixii uu rasuulku dadka ka reebay ee uu diiday fa huwa muxaramun xaaraam weeye xataa taatiya ilaa ay ka imanayso canhu rasuulka ilaahay xaggii dalaalatun waa dalaalo iyo wax ina tusaya oo tadullu tilmaamaysa taasoo ina tusaysa calaa annahu rasuulka ilaahay inamaa nahaa inuu nahiyey canhu waxaan uu dadka uba diiday limacnan macne hayri taxriimi taxriim aan ahayn oo wuxuu leeyahay in kol haddii nahyi yimaado rasuulka ilaahay uu kaban yimaado nahyigaas waxaa lagu xambaarayaa taxriim haddaynaan ka helin dalaalo iyo waxayna tusayo inoo caddaynaya macno aan taxriim ahayn nahyigaa rasuulku inuu ahayo xaggiisa weliba ani taasi noogaba iman taas buu ihi oo bal markaa waa wixii laguba xambaarayo taas kol haddii nahyi yimaado waana de de hadalkan shaafici xaggan takraarka iyo fawrka iyo iyada ma waa hadalkii hore ahaa taxriimu lmanhiyi canhuyo kol haddii dee waxa weeyaan nahyigu uu yimaado inuu wuxuu xaaraam yahay inuu inoo tilmaamayo ama uu taa lagaba faa'iidaysanayo haddaan qariina jirin wa mihaalu dalika alsalaatu ila alqubuuri salaadii xagga xabaalaha loo tukanayayo fa hiya salaadaasi muxaramatun xaaraam weeye in qabri dee waxa weeyaan dee xaggii ama dee iyadu kaaba horeeyo looba tukado bidaliili nahyi aladii waxaana u daliila nahyigii warada soo arooray fii xadiidi abi marsadin alghanawiyi radia allahu canhu saxaabiga xadiidkiisii kusoo arooray qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam laa tusalluu ila alqubuuri walaa tajlisuu qubuuraha xaggooda ha u tukanina walaa tajlisuu calayha ha kuna dul fadhiisanina bal markaa in dee imika wax kale oo ka sarfiya oo taxriimkii ka sarfiyaa ma jirto maxaan ku xambaaraynaa markaa nahyigan inuu litaxriim yahay salaadaasna aanay jaanib halkaa bannaanayn wa mihaalu majii'i nahyi nahyiga imaatinkiisa wuu yimaado ligayri taxriim sida halkaa shaaficilali macnan gayri taxriim oo kale taxriim waxaan ahayn nahyi wuuba yimi rasuulka ilaahi xaggiisa kaba yimina mihaalkiisu waxa weeye qowluhu sala allahu calayhi wasalam laa yamasanna yaanu taabanin axadukum axadkiin dakarahu dakarkiisa biyamiini midigtiisa ayaanu ku taaban walxaal huwa yabuulu isagoo kaajaya faqad dakara alxaq markaa waa nahyi oo imka laa yamasanna walibana waa tan oo ta'kiidna uu kuba sugan yahay waa nahyi laynagaba nahayayo ruuxu isagoo kaajaya inuu midigtiisa dakarkiisii kuba taabto bal xaalada uu dee markaas nahyigiina maxaa asal ahaa inuu taxriimka keeno sida markaa horeba uuna soo yidhi oo laydhaha taabashadaasi waa xaaraam laakiin wuxuu yihi faqad dakara alxaafid ibnu xajar wuxuu sheegay raximah llahu tacala fi fatxi ilbaari can iljumhuuri jumhuurna uu kaba soo naqliyey oo uu jumhuur lculamaa ka soo naqliyey ana nahya nahyiga halkani lilkaraahati inaanu taxriim xaddii ahayn ee dee tansiih baabkii yahay nahyiguna lilkaraaha ama yahay ama tansiih nahyigii yahay maxay ku cileeyeen liana dakara dakarku badcatun waa xubin min alinsaani insaankii kaba mid ah lixadiidi hal huwa ilaa badcatun minka oo muxuu malaa nin yidhi miyaan ka weysaysta iyo waxyaalo walow dee xadiid kale uu jiro oo dee kaasa culimmadu ay u arkeen ama in badan ama ay raajax yeeleen ama ay u arkeen naasikiiniyay kaba dambeeyey xagga weysada markay noqoto oo xubin adiga kami kaa mida uun mooye maxaa kaluu yahay waa adiga jidhkaagi unbuu ka mid yahay xubnahaagi unbuu kaba mid yahay marka bal adigu waxa weeya nahyiga halkaas walow nahyi jiro jumhuurulculamaa waxay ku xambaarayaan dee kale usushii daahiriyadu daahiriyada markaan eegno usushooda taxriim way kuba xambaarayeen laakiin jumhuurulculamaa halkan waxay ku xambaarayaan nahyigu inuu litansiih yahay ee xad xaaraamnimo aanu gaadhsiisnayn bal amarkii hore kaa weeye oo waxa weeyaan amarka hore siiqada nahyigu hadday timaado wax qariini ina aanay la soconoo macno kale inay keenayso ama la idhaaho waa baab dee ilmaka karaaha uun ama nahyiga halkani waa baab irshaadta ayba yidhaahaan oo dadka maslaxadood iyo waxdantood iyo dee iyaga u roontuun baa loogaba nahiye maaha si kale aan adigu macno kale loogu xambaaro aanay wadan waa taxriim oo xaaraamnimay keenaysaa dee xaaraamnimadkiina bal taas iyadu waa mid ama macni labaad ee uu lahaa waa inoo keenaya waa macnaha aada halkan ugu sii muhiimsan la arkana dee wujuhaadka nadarka culimmadu iyo ijtihaadaadkoodna inay masaa-isha qaarkood ay kuba kala duwan yihiin oo waa nahyigu wuxuu keenayo ma fasaad buu keenayaa waxaan la isuba diiday mise ma keenayo waanagin matigiina waxaan kusoo aragnay wayadullu calaa fasaadi almanhiyi canhu haddaba ma guud ahaanba nahyi kasoo yimaada fasaadkaas buu keenayaa mise tafsiil baa gelaysa oo mar uu fasaad keena iyo surooyinka qaarkood iyadoo nahyigii jiro oonu fasaadkii keenahayne laba jaanib ay kala yeelanayso dee waxa weeyaan cibaadadii ay yeelanayso laba waje ay yeelanayso taasi miyay jirta ama mucaamaladiiba waa umuuraha insha allahu tacaala qeybta dambe iyo amarka ta dambe inooguba imanayo walow aada u koobaya wallah subxana wa tacala aclam bismi llah alxamdu lilah sna salaatu wasalaamu ala